haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaysaa zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha v o e da oo toddobaadkan aan ku eegeyno kala aragti duwanaanshiyaha guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo xubnaha ugu sarreeya dowladda dhexe ee waddanka ayada oo lagu jiro xilli xasaasi ah oo doorasho si weyn looga hadlayo dalka la filayo in bilaha soo socota ay ka dhacdo mucaaradkana ay muran ka keeneen xubnaha guddiga doorashada ee dhowaantan dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya ee soo dhistay ayna dhaliilsan yihiin ayaa dhinaca kaleeto war-saxaafadeed uu soo saaray guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi waxa uu uga hadlay sida uu u arka kuraasta baarlamaanka ee xubnaha ay leeyihiin gobolada waqooyi ama dhinaca somalilan guud ahaana arrinkaasi ayaa waxa ay muujinaysaa kala aragti duwanaanshiyaha guddoomiyaha aqalka sare iyo dhinacyada kaleeto ee dowladda haddaba waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha waxaana marti iigu ah toddobaadkan cabdi xaashi cabdulaahi afhayeenka aqalka baarlamaanka soomaaliya mudane haddii aad imaqlayso soo dhowow waa ku maqlayaa saara waaya aad baan kaaga mahad celinaya waktigaaga inaad barnaamijkan iga yeesha inaad igala qeyb qaadato ugu horeyntii waxaan jeclaan lahaa bal inaan kugu bilaabo in yaroo kooban haddaad naga siiso sida haatan wadanka ay wax u socdaan gaar ahaan arrinta doorashada iyo halka ay waktigan marayso sida loo wado guddiga doorashada haddaad noogu bilowdo saara aada iyo aad baad u mahadsan tahay waxa weeye dabaad la socotaa dalkeeda dhibaatooyin badan buu soo maray waxaan filayaa ilaa carta hadda waa dawladdii shanaad hadda ka joogtay ee farmaajo madaxweynaha ka yahay oo ku imanaysay yani doorasho uma la sameeyo qaarkood waxay ahaayeen kumeel gaar oo yani waxay ahaayeen charter bay qaarkood ku shaqayn jireen laakiin hadda laba dawladood ayaa dastuur ku shaqeeyey oo rasmi noqday waxa weeye waa tii toban iyo lixdii la dhisay iyo tan hadda haddii tan toban iyo lixda iyo kii kahorreysay la tobankii la dhisay labiyo tobankii iyo toban iyo lixda labadaa dawladood ayaa ah dawlado waa rasmi la yidhi oo si rasmi u shaqeynayay waxaana weeye akar afar sano ayay sugayeen waxaan isleeyahay maanta xaaladda aanu gallay xaalad aada i adag wey oo maxaa kamid ah maxaa kamid a yacni dowlad goboleedyadii ama dawladihii xubinka ka ah dawladda federaalka mid walba waxaa la yidhi inay soo samayso yacni guddiyadooda doorashada baarlamaanada ka imanayana kolkaasi inay iyagu meeshooda ka soo samaystaan cilada dhacday waxa weeye guddiyadii la magacaabay ayaa laleeyahay ma aha kuwo raalin laga warayahay oo waxaa ka jira khilaaf oo waxaa khilaafkaasi inuu salkiisu yahay xubno ka tirsan xafiisyada sare ee dawladda ka shaqeeya iyo hay-adda nabadfugida xubnaha ayaa laga soo sameeyey taani micnaheedu noqonayso yacni xukuumadda madaxweynuhu waxa weeye waa musharax kolkaa waxaa loo arkay inayna noqonayn gudiyadaasi kuwa dhexdhexaada ay noqonayaan kuwa dhinac u xadlinaya wat taasi
waa yahay talabaad waxa weeye talabaad waxa weeye baarlamaanka somaliland ka imanaya kamuu duwanaanayo kuwa ay dowlad goboleedyadu soo samaysanayaan waxa weeye xubno jooga oo siyaasiyiina oo matalaya xubno ka ah dawladda iyo kuwa siyaasiyiin oo dawladdaba ku jirin ayaa xaq u leh kolkaa inay samaystaan xubno yacni arrinta loo jooga ee ah midnimo raadin in isu keeno dadka halkan kolkaas gelaya baarlamaanku waa inay noqdaan dad garashadaa leh oo kolkaasi xil noocaasa samayn kara wat laakiin waxaad moodaa in la gacan idhexaynayo kolkaade arrintaasi baan arkaa aan u halda inay tahay limarka waa tahay wasiirka warfaafintan wareysanay wuxuu sheegay in dowladda tanaasul badan ay samaysay oo ay ka mid tahay xataa in doorashadii noocii la rabay xataa ay dowladda ka tanaasusay ka tanaasushay iyadoo la eegayo ee mucaaradka iyo maamul goboleedyada intaba rabitaankoodii n waxa weli wax sii wadoo sii dabagedinayana mucaaradka oo si kaleeto wax u doonaya ee tahay marka n taa laftirkeeda adinku xal inaad ka gaartaanay ahayd maadaama aqalkii sare aad tihiin aqalkii sare haddii dhinac loo xaglinaya iyada laftirkeeda sideed u aragtaan caqabada aad tihiin hadday jirto waxa weeye aqalkan sare anu guddoomiyiintii baan ahay waxaan arkaa shuruuc gef lagu sameynayo oo la barbarmaray si toosa loo barbarmaray shuruucdaa haddaan wax kaaga sheego waxa weeye xukuumaddii si sharci loola riday si sharci daraa loo riday haddiise la riday waxay noqotay in la yidhaaho arrimo masiiriya in la yidhaaho ee ansixinaysa arrintaasi meeshii ka timidna waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed maxamed cabdullaahi farmaajo qodob sharciya ayuu si toosa ugu xadgudbay oo xukuumaddii la riday ee ahayd inay noqoto kumeel gaar yani kusine kusine inay noqoto ayuu xubin kamid ah wuxuu ka dhigay prime minister ku-xigeen ayuu ku magacaabay oo uu hogaamintii xukuumaddii sii hayntaa ka dhigay qodobkaasina wuxuu leeyahay haddii ay xukuumaddu dhacdo waa qodobka boqol iyo saddex ee dastuurka soomaaliya wuxuu leeyahay haddii xukuumaddu dhacdo la rido xukuumadda oo isku dhan ayaa sii joogaysa xafiisyada oo prime ministerkeedii ku jiro oo sideedii ah laakiin qodobkaasa xadgudubkaa la sameeyey markaasi ayaa waxaa la magacaabay siihaye prime minister isaguna wuxuu qaaday tallaabooyin kayra sharci ah oo aan kaaga sheegayo markaad aad aad tidaahdo aada weydiiso aan kaaga sheegayo qodobo kamid a oo si jab ah loo isticmaalo waaya guddoomiye marka anigu waxaan qabaa marka waxaan leeyahay in aynu sharciga ilaalino
mid ka mid a dhegeystayaashaan jeclaan lahaa inaan fursadda siiyo waa cabdiqani oo jooga london cabdiqani soo dhawow
waa mahadsan tahay saro waxaan rabaa guddoomiyaha inaan salaamo bikulli ixtiraam waa nin runtii aan ku deesho mudan oon ku deerno oo muwaadin soomaaliyeeda oo runtii ummadda soomaaliyeed tiirdhexaadkeeda ah marka waxaan qabay laba su-aal labadaas su-aashoo kale ah su-aasha koowaad guddoomiyuhu waraaqo badan ayuu soo saaraa iyo shacabka iyo dowladnimada iyo waxa waayen yani runtii markii la fiiriyo aan ku habooneyn marka ma xal ma wuxuu arkay in lasoo dhigo warbaahinta iyo dibadda loo soo dhigo mase waxa ka fiicnaan laheyd asoo xal raadiyo oo waxaas gacmaha hoostooda iyo dadka intii isugu yeero yidhaahda intaan waxaan saxaafadii la gelin bal see loo xalin karaa oo wixii dood qaba iyo wuxuu asiga qabo miiska hoostiisa inta lagu xaliyo kabacdii wixii saas ku haboon tahay su-aashaasaan qabay inuu sameeyo hadduu sameyn karo guddoomiyaha ta labaad ma laga yaabaa anoo ixtiraama guddoomiyaha in maamul goboleedo aan rabin qaranka inuu istaago oo runtii dawladda dhexa isku dhareeriyey oo raba inay ku awood noqdaan oo military haasto oo wax kastoo dawladdii samaysa raba inay sameeyaan ma laga yaabaa guddoomiyuhu inuu xaggooda iyo ka socdo u leeyahay macnihi waxaan ujeedaa maamul goboleedii kasoo horjeeda dawladda dhexa oo dawladdii dhexa awoodiida ay leecayso ma arrintaas ma laga yaabaa inay guddoomiyaha taageersan yahay maamulada iyo waxay wadaan oo dawladdii ho dhexe ay rabo la rabo inay awooddiida leecdo su-aashaasaan raba inaa wey raba guddoomiyaha inaa weydiiyo labada su-aalood waaya waa mahadsantaha guddoomiye ma maqashaa dhegeystahaas ha waan maqlayaa cabdiqani aad iyo aad buu mahadsan yahay laba su-aaloodoo muhiim uu weydiiyey midda hore waxaan leeyahay ma kama mas-uuliin mas-uuliyiinta inaan hordhigo talooyin iyo sidaan wuxuu arko laakiin waxa weeye laygama qaadan waxaana weeye markaasi anigu waxaan rabaa sharci baan rabaa dawla sharci bay ku socon kartaa laakiin sharcigii waxaan arkaa in indhaha laga qabsanayo oo qalab aanan anigu u arag inay dan u tahay dalka lagu wado taasa horta keentay inaan qoro waraaqahaas uu sii daayo waa qodob qodobka labaad waa yacni dawladdan waxay ka kooban tahay dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka waxaan idiin sheegayaa toban iyo toddobadii horta aqalkan aan joogaa wuxuu mas-uul ka yahay dawla goboleedyada iyo ilaalinta waadka federaalka arrintaas iyada sidaa u taagan tahay marka waxaa la qabtay shir oo lagu qabtay magaalo madaxda dalka waxa weeye shirkaas waxbaa lagu heshiiyey annagana looguma marti qaadin laakiin dawla goboleedyada iyo dawladda dhexe ayaa shiray waxyaa la ku heshiiyey wixii lagu heshiiyey ma hirgelo waxa kale ee la qaaday mar labaad baa magaalada baydhabo la isugu tegay oo arrimihii dib loo talangeeyey waa laga heshiiyey kolka iyadana lama furin marka waxay sameeyeen bishii may dawla goboleedyadu magaalada kismaayo ayay shir ku qabsadeen madaxweynahaan u yimid waxaan ihi madaxweyne aqalkani wuxuu matalaa uu mas-uul ka yahay dawla goboleedyada shir bayna halkaa kaga dawaameen guddi baan u diraynaa si arrintaasi loo hogaamiyo madaxweyne wuxuu yidhi waxba ha u dirin oo iskaga jeed go-aan bay soo saareen aada iyo aada iila xuma ahanig wuxuu ahaa waxay yidhaahdeen waxaad mooda inay parallel xukuumadda la yihiin oo waxay doorteen guddoomiye iyo ku-xigeen waxayna yidhaahdeen waxaanu hakino oonu joojinay si kumarjaara wada shaqayntii xukuumadda dhexe waa hakino intaasi kolkay dhacday waxaan shanta dawla goboleed waxaan u diray sanwad walo walba waqti gaara dhowr iyo toban qodob ayay soo saareen waa tahay guddoomiye adigoo soo
isku mid ka yihiin laakiin mid walibana hal qodob oo gaara ayay sheegeen madaxweynahaan u imid waxaan idhi warkaasaa yimid oo kolkaan guddigaan u dirnay arrintaasuu keenay marka waxaan rabaa inay xukuumaddu lix wasaaradood baa laga cabanaya lixdaa wasaaradood arrintaa in laga kulmo ay ka kulmaan waata oo kolkaa la saxo gud- guddoomiye si kooban haddaad ugu jawaabta dhegaystahaasi een, warqadahan la dirdirayo intaasoo dhan way jirtaa dabcan horena waa kaaga wareysan jirno waa sax laakiin hadda waktigan la joogo isku dayadii hore ka sokow waktigan la joogo maxaad si hoose ugu xallin weydeen khilaafaadkiina inta uu banaanka usoo baxayo warqado la isdhaafsanayo si kooban haddaad ugu jawaabto hadda waxabaan idhi yani waan u sheegay waan waan idin yani madaxda waan arrintaa waan u sheegay in la xaliyo laakiin waa layga qaadan waay waata ya markaas markaas inaan inaan qoro ayay igu qasbay sababta dawladda xubin baa ka ahay oo waad maqlayseen anigoo afarta ee u sarreeya kamida dawladda ayaa qaar igu yidhaahdeen mucaarid baa tahay oo maxaan mucaarid ku ahay kolkaa afar dawladdii baadan afarta ugu sarreeya kamida sida mucaarid ugu noqonayo mhm balse sharci aan leeyahay hala saxo kolkaan ayaan mucaarid noqonaya
waata anigoo intaas intaan leeyahay waa hagaag waayo waad mahadsan tahay dhegaysto kaloo jooga muqdishoaan siinaya asna walaal soo dhowo magacaagan ku bilow
saro aad baa umahadsan tahay adiga iyo dadka kale oo meesha ku jiro dhammaan iyo guddoomiyaha aqalka sare adeer aad baan usalaamayaa inkastoo codkiisa uu xoogaha aada iiga hooseeyey oon goosgoos ku helaayay waayo su- su-aalaha a weydiineysay iyo waxyaalaha uu ka jawaabayo uu ka jawaabayay xoogaho aad buu codka iiga hooseeyo marka hore o dhan waxsaas kamaana maqlaynin haddaan xoogaho wax yar ka helay waayo su-aashaada adiga adeer u gudub waxaan weydi mhm Eh, adeer waxaan weydiini lahaa sooceeda umahadsan kulley su hadda annagana wada ogsoonnahay asna waa ogyahay waa xibnaha u sarreysa dawladda uu kamid yahay Eh, haddii aan sii kala qaado aqalka sare uu guddoomiye u yahay Eh, aqalka sarena hadii meeshuu hadda joogo baarlamaanka waa la garanayaa iyo federalismka uu joogaa maamul goboleelada
maalinkii aqalka sare lasoo doortay oo halkaa la keenay ilaa hadda inta ka dhexeyso maamul goboleedyada iyo dowlad federaalka hao khilaaf baa udhexeeyey inkastoo isbedello fara badan ay dhaceen weligay maana arag guddoomiyaha iyo nimanka maamul goboleedada oo inta isu imaado hal meel dadka u imaado ka hadlaayo waxyaalaha ayaga ka dhexeeyo iyo wixii dowladda federaalka kaga maqan maanan arag shir baa ka dhacay dhuusamareeb oo maamul goboleed iyo dowladda federaalka iskugu tageen guddoomiyaha kamuusan qayb galin arrimo khilaaf buu ugu maqnaa shirar kale oo halkan ka dhacay oo madaxtooyada ka dhacay oo doorashada dadban lagu aadaayay maadaama madaxweynaha uu qofkii cod rabay ayadana maamul goboleedyada hadalkooda su-aashaada u gudub wixii ay rabeen uu ku raacay su-aashaada u oo gudub doorasho waktiga dadban lagu aaday Mhm.
kamuusan qayb galin guddoomiyahana khilaaf buu ugu maqnaa Eh, waxaan guddoomiyaha weydiini lahaa maadaama maamul goboleedada asaga sida hadda uu sheegayo anagana ognahay uu mas-uul ka yahay ka ahaayeen aqalka sare ee khilaafaadka udhexeeya dowladda federaalka iyo ayaga maxaa ugu wada hadli waayeen oy u- u guddoomiyaha inta iskugu yeero nimanka maamul goboleedada oo waxyaalaha tabanayo uu u dhihi waaye wax aad tabanaysaan intaan iyo intaan intaan aad tabanaysaan anagoo isagoo socno madaxweynaha u tagno intaan tabanaynin waa intaan sida si loo gaarsiiyey bulshada ay meesha ku wada matalaan su-aashaasa weydiin lahaa waata isla khilaafkii un maxaad u xallin weydeen ayay ka dhiganta laakiin dhinaca maamul goboleedyada muxuu ula hadli waaye oo ayaga dhankooda haddaad si kooban Ah.
guddoomiye ugu jawaabta dhegeystahaas dee waad iga geyseen dib maogtahay maamul goboleedyada waan la hadlay qoraal rasmi aan ka samaynay oo aan keenay ayaan idin madaxweynaha u- ula imid oon u keenay in la xaliyo khilaafaadka jira aad buu gogoa Sidoo saaro kale waxaa ka muuqda codkaas ma yidhaahdeen qoraalkaan u qoray waxay yidhaahdeen ayaa aqalka sare mas-uul naga ah waxa weeye aqalka sare xukuumadii ha wada hadlaan kii go-aanihii lasoo gaadhana waa fulinayna ereylaasay yidhaahdeen marka hadda halkay ka fili weyda
waata guud diiwaan u saaray waa la xukuumadii wasiir baa la keenay waa la wada hadlay go-aan baa laisla gaaray wixii dawladda dhexaysa fuli wey go-aankiina waa waata la- guddoomiye guddoomiye codkaaga aad ayuu noo- aragtana way goyaan kartaa oona hordhigi kartaa arrinta hadda ugu daran waxay tahay een, oo adigana warqada aad ka soo saartay wasiirka warfaafintoo nala hadlayn uu ka hadlay oo uu sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka uusan matelin ama uu ka hadli karin ayuu yidhi golaha een, baarlamaanka xubnaha uga qaybgalaya een, xildhibaanada ka imaanaya somalilan dhankeeda ama gobolada waqooyi marka taa ayada ah maxaad uga jawaabaysaa een, ma kula tahay arrintaasi siyaasiyan in adiga sida lagugu riixayo aad karkarinayso ayadoo sidaasi aysan usii caqabad badnayn maya maya waxa weeye hadda anigu somaliland dadka matala hadda waxaan ahay ninka ugu sarreeya ee la doortay arrimahoodana waxa weeye anaa mas-uuliyadda soo oo ay tahay anigoo kuwa la la kaashanayo kuwa kale inay noqoto qofka hogaaminaya inaan aniga noqdo waxaan siyaarana ma nihin halka waxaan u joognaa degaan soomaaliyeed ayaan u joognaa soddonka sano iyo ka daran anigu halka kama dhaqaaqin halkaan joogaa Mhm.
oo taariikh alle weeye midnimaan anigu u joogaa oon rabaa marka in la yidhaahdo maanta mana matelo ishaaynu muurbe waynu halka ka dhacayo Hadee taasi jid ma noqonayso waayahay waaya dhegeyste ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo oo ku jira khadka dhinaca ee, wadamada yurub mid kamid oo dhegeystihi ugu dambeeya aan ka dhigaynaa waqtiga maadaama taleefonku aad u dhib badan yahay waayahay soo dhawo walaal Waayo.
magacaa ku bilow waayo Eh, saare cabdi axmed iyo guddoomiyaha eh, aqalka sare cabdi xaashi aad iyo aad baan u salaamayaa Eh, magacaygu waxaa la idhaha axmed Eh, saad u sheegtaba wadamada yurubkan joogaa saaray waxaan rabaa inaan weydiiyo guddoomiyaha aqalka sare
ugu dambeyntii maxaad dhinacyada dowladda hadda musharaxiin mucaarad ayaa jira oo raba ayaga laftirkooda inay xilka madaxtinimo isu soo sharaxaan dowladda laftirkeeda sidoo kaleeto dhinacyada maxaad ugu baaqaysaan ama uu yahay xalkooy kuula muuqataa aniga horena waxaan horena waan ku baaqay hadda ka horna waan ku baaqay haddana waan ku baaqaya waxaan leeyahay dawladdu yani guddiyadan ay samaysay inaan la ogolayn ee lareeaa marka wax ka daayo waxaal yahay oo ah yani guddiyo dhexdhexaada oo dhinacna raacsan oona idina cidda kale ku tumayn maxaa la sameeyaan qabaan dhegaystayaal intaasi waxa aan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo marti noogu ahaa cabdi xaashi cabdulaahi oo ah afhayeenka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya dhegaystayaal waxaa naga xusuusina ooan idinka raaligelinayaa in codadka qayb ahaan ay aada u dhib badneyd in la maqlo khadadka teleefoonada muqdisho oo markaasi adkaa aageed haddaba dhegaystayaal waxa aan intiina fursadda aan u helin barnaamijkan toddobaadkan inay ka qayb galaan ayadoo dhegaystayaal badanna ay soo dalbanayeen inay su-aalo weydiiyaan guddoomiyaha waxaad ku maqli doontaan barnaamijyo kale iyo mawduucyo isla barnaamijkan wicitaanka dhegaystaha toddobaadyada soo socda inta ka horeysa dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo